waama laaligu alifta fatakunu waxay ahaataa calaamatan calaamad ayay linasbi nasbi u noqotaa fi lasmaa alhamsati asmaadii shanta ahayd naw ra-aytu abaaka wa akaaka waxabaaka wamaa ashbaha dalik nasba shan calaamadood ayay lahayd calaamadii ugu hore waxay ahayd fatxa waa soo sheegnay saddex meelay gashay calaamadii xigtay waxa weeyaan alalifu baabu nasba haddii la joogo alif hal meeluu galaa baabu nasba haddii la joogo alif hal meel ayuu galaa meesha maxay tahay alasmaa alkhamsatu asmaadii shanta ahayd marka la nasbinayo alifaa lagu nasbin rafca calaamooyinkeedii alif baa ka mid ahaa laakiin nasbada alifteeda iyo rafcada alifteeda isku meel ma galaane laba meel bay kala galaan nasbada alifteeda asmaaulkhamsay gashaa rafcada alifteedana taniyatu asbaabay gashaa marka shaqa iskumalaha wax ishabihi kara maaha nasba alif ayaa calaamadaheedii ka mid ah aliftana hal meel ayay gashaa meeshaana waxa weeyaan alasmaau magacyaalihii alkhamsatu shanta ahaa asmaadii shanta ahayd ee baabu rafca markii aan joognay waaw lagu rafcin jiray oo abuuka aquuka xamuuka la dhihi jiray maanta waxaan leenahay baabu nasba haddii la joogo abaaka akhaaka alifaan ku taagaynaa xamaaka faaka daa baali he abuuka iyo abaaka waxa isu dhow maaha abuu haddaad aragto way rafcisan tahay calaamatu rafcadana wawda wey abaa haddaad aragtana way nasbisan tahay calaamatu nasbadana waa alif qur-aanka waa laga helayaa labadaba qaala abuuhum inii la ajidu riixa yuusufa qaala abuu abuu waa rafcisan tahay calaamatu rafcada wawda waay abuu marfuucu calaamatu rafcihi alwaawu liannahu ismun min min alasmaa alhamsa waa soo marray abaana waa laga helaya qur-aanka ina abaana la fii dalaalin mubiin ina abaana abaa mansuub wacalaamatu nasbihi alalif liannahu min alasmaa alhamsa marka alifta baabu nasbe marka ay joogto hal meelay gashaa meeshaana waa alasmaau alkhamsatu magacyadii shanta ahaa wey soo dheg maha waama alifu alifta fatakunu waxay ahaataa calaamatan calaamadaya waxay u noqotaa linasbi nasbi calaamad u noqotaa fi lasmaai magacyaalihi alhamsati ee shanta ahaa naxwu ra'aytu abaaka wey ra'aytuda dan kama lihiine abaakadaan dan ka leenahay abaa mansuub wa calaamatu nasbihi alalifu liannahu ismun min alasmaa'i alhamsati abaa mansuub lafdigan abaa ah waa la nasbiyey wa calaamatu nasbihi in la nasbiyey waxaana tusinayaa alalif alifta lagu taagay oo alif maxaa loogu nasbiyey liannahu abaadani ismun magac weeye oo min alasmaa'i alkhamsati asmaadii shanta ahayd ka mid ah wa akhaakana waa la mid iyo wamaa ashbaha dalika wixii kuwaa u ekaado waxa u ekaado labuu sheegay saddexdii kale weeye shan ismi bay ahaayeen labuu ka sheegay abaaka akhaakuu sheegay waxaa shabahayaa xabaaka iyo faaka iyo daamaani sidaa u galo wa ama alkasratu kasrada fatakunu waxay ahaataa calaamatan calaamad ayay linasbi nasba u noqotaa fii jamci mu'anasi saalim jamci mu'anasu saalim dhexdiisay calaamad u noqotaa halkanna wuxuu ka hadlayaa nasboo shan calaamadood laheed labuu soo sheegay tii saddexaad ayuu rabaa inuu sheego taa saddexaad waxay ahayd kasratun hoos dhig wey kasra waxay nasbe calaamad ugu noqotaa hal meel oo keliya meeshaa maxay ahayd jamculmu'anasi saalim jamcu mu'anasu saalim baabu nasbe marka uu joogo waa la hoos dhigaya hoos dhigaya calaamatu nasbe u ah sida hindaati zaynabaatin samaawaatin iyo wixii lamid ah ra'aytu alhindaati baa tira ra'aytu alhindaati ina almuslimiina waalmuslimaati waalmuslimaatidaas wey dambe ina almuslimiina ma weli maanan gaarin waalmuslimaatida dambe wey almuslimaati mansuub wa calaamatu nasbihi kasratu daahiratu fi aakhiri liannahu jamculmu'anasi saalim almuslimaati lafdigani mansuubun waa la nasbiyey wa calaamatu nasbihi in la nasbiyey waxaana tusinaya kasratu daahiratu fii aakhirihi hoos dhiga aakhirka ka saaran oo hoos dhig maxaa loogu nasbiyo kordhigiya waxaa loogu nasbin waaye liannahu jamcu mu'anasi saalim waa jamc mu'anasi saalim jamc muanas saalim haddii la nasbinayana hoos dhigaa lagu nasbiyaa iyo kordhig laguma nasbiyo saxiix waka wa ama alkasratu fatakunu waxay ahaataa calaamatan calaamad ayaa waxay u noqotaa linasb nasbay calaamad u noqotaa fii jamci muanasi saalim jamcu muanas saalim dhexdiisay calaamad u noqotaa wa ama alyaau yaal fatakunu waxay noqotaa calaamatan calaamad ayaa waxay u noqotaa linasbi nasb fi taniyati waljamci taniyada iyo jamca ya calaamooyinka nasbay ka mid tahay laba meel ayna gashaa ya calaamooyinka nasbay ka mid tahay laba boos ayayna gashaa waa kube atatniyatu labadii magacee la isku daray ko iyo jamculmudakari saalim waljamcu uu ku sheegaya waa jamcu mudakaru saalim raggii faraha badnaa jamiciisii nabadgale tasniye marka la nasbinayo horta markii la rafcinayay taniye alifaa lagu rafcinayay laba magac haddii laisku daray fi taniyati asmaa khaasa waa kaan soo marray maxamedani bay ahayd sooma ahayd haddeer haddii la nasbinayo aliftii ayaa loo bedeli maxamedeyni baad leedahay maxamedani meeshay ahayd maxamedeyni maxamedeyni way nasbisad calaamatu nasbadana ya-da weeye waa taniye waxaa kaloo ya lagu nasbiyaa jamculmudakari saalim raggii faraha badnaa jamiciisi isla markaana nabadgalay oo aan mufradkiisii waxba laga bedelin marka la nasbinayo yaa lagu nasbinayo mufradka markuu dham dhamaado xarafkii mufradka ugu dambeeyey yaa ya iyo nuun laga dambaysiiyey maxamediina yaad leedahay maxamediina iyo maxamedeyni labay kala yihiin maxamedeyna laba rux keli maxamediinana waa maxamedyaal fara badan صaxiix muslimiina iyo muslimayni labay kala yihiin labadaba qur-aanka waa ku jiraan wajcalnaa rabbanaa wajcalnaa muslimayni muslimayni mansuub wa calaamatu nasbihi alyaa-u liannahu tatniyat اlasmaa'i muslimayni lafdigani mansuubun waa la nasbiyey wa calaamatu nasbihi in la nasbiyeyna waxaa na tusinayaa alyaa muslimaay yaadaas liannahu muslimeynkani taniyat lasmaa'i asmaadii labada laga dhiga weeye taniyat lasmaa haddii la nasbinayana ya baa lagu nasbiyaa hadduu jamac yahayna jamcu dakaru saalim asna ya baa lagu nasbin muslimayni baan hadda lahayne muslimiina dhe jamca ina almuslimiina muslimiina mansuub wa calaamatu nasbihi alyaa لأnنه جمع المذkr الsاaلم مسلimiina lfdigani maنصوب waa la نسbiyey وcalاamaة نسbihi in la نسbiyeyna waxaana tusaalaynaya alya لأnhu waa جمع mkr saaلم ya sida ayaa logu نسbiyey jamca iyo mfradka jamca iyo taniyadoo baabuنasbe jooga ha kala garan waaye taniyada baabuنasbe joogtaa ya baa lagu نسbiyey jamca oo baab baabunasbe joogaana ya-un baa lagu nasbiyey waxayse ku kala bedelan yihiin tasniyada ya-deeda kordhigaa ka horeynaya hoos dhigna wuu ka dambayn ya-da lagu nasbiyoon reeban kordhigaa ka horeeya hoos dhigna waa ka dambeeya waa tasniyadii maxamedeyni muslimayni jamaca ya-diisa hoos dhigaa ka horeeya kordhigna wuu ka dambeeya maxamediina muslimiina marka waa la kala garanaya wa malyaa ya-dii fatakunu waxay ahaataa calaamatan calaamad ayay linasbi nasba u noqotaa fi taniyati labadii magacee la isku daray iyo waljamci jamci mudakaru saalimka ahaa wa amaa xadfu nuuni nuunta oo la gooyo fayakunu xadfu nuun wuxuu noqonayaa calaamatan calaamad ayuu noqoni linasbi nasbu calaamad u noqoni fi lafcaali alkhamsati afcaashi shanta ahayd allatii afcaashii rafcuhaa rafcinteeda bihabaati nuuni nuun sugideeda ay ahayd xadfu nuunkii ugu dambeeyey wey nasba shan calaamay lahayd kii ugu dambeeyey wuxuu gelayaa hal meel muxuu yahay halkaa markii aan rafco soo marayni afar calaamadood ay lahaydee afarta calaamadood waxaa ka mid ahaa annuunu sooma ahayd nuun xaggee lagu rafcin jiray hal meeluu geli jiray meesha magacay alafcaalu lkhamsata afcaalu lkhamse waxaa la yidhahdaa ficil mudaaric oo aakhirka looga daba dejiyay alif ama waaw ama ya afcaalu lkhamsaa la yidhahdaa waxaana lagu rafcinayay nuun oo waxaan lahayn تفعلون تفعلان تفعلين تفعلون تفعلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون بالغي نون تلو رفعه صحيح تفعلون دني إلا النسبية هذه لدون نون تلو قوي تفعلون نون تيكو محيل قولي تفعلوا تفعلوا منصوب أدليني وعلامة النسب تفعلوا منصوب وعلامة النسب حذف النون تفعلوا ولا نسبي منصوب ولا نسبي وعلامة النسب إنه نسب سيئة وحنا تصالين إياه حذف النون نون تبقى لغيكوي صحيح قرآنك وحا كجرا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا تفعلوا يهدى شيء نون تفعلوا فعل مضارع منصوب وعلامة النسب حذف النون نون تبقى لغيكوي صدق معا حذف النون وحو قال يا هلمي معي تايب فعل أفعال خمسة فعل النون الورف عندي لأم النون تلقوي وأفعال خمسة وين طبعا وأما حذف النون نون تقول لقوي فيكون وحو نقضى حذف النون علامة علامة أيو للنسب نسب النقضى في الأفعال الخمسة أفعاش الشنطة هي التي أفعاش رفعها رفع تيدا بثبات النون نون تصوبي تيدا أي هي أفعاش مركز رفعنا النون تلو سوقي نون تبقى لقوي أفعال الخمسة أفعاش الشنطة هي shanna nooma sheegahayo oo shantaas xagee ka imaanay mar danbuu soo wadaayo shay wuu doonaya meel danbuu ku sheegi doonaa marka waxaa inugu baraarugo u baahan waxaan nidha baabu rafca haddii aan soo maraynay wixii la rafcinayay markaan isku laambuubinay sideed bay isla ahaayeen sooma ahayn ismi mufrada jamcu taksiir jamcu mu'anasu saalim ficil mudaaricun aakhirka waxba laga gelinin afartaa danbaa gashay jamcu mudakar saalim iyo asmaa ulkhamsana waa wayaa galay تثنية الأسماء والكلمة ألف أقل أفعال الخمسنة نون الورفعي صباحي مركي اللي تكون دارينا وحي نقدين سيدين نصبادي هورتا علامة دي قد دنبيسان حتى المرة واي مماتي وحد فنونا ودنبي ميلوه قال مركي لا تريا وسيدين ديو وايو فتحة ما قابلوا يقش سيدنا حميلا يقشين نوقبوا ألف لما يقول قال هل ميلوه قال نوقبوا kasra meekay gashay hal meelay gashee noogu dar ya meekay gashay laba meelay gashee noogu dar xadfunuun meequu galay ku dar meekay isla noqdeen fadxa waxay gashay afar meelood saddex meelood soo maaha alifna meequu galay hal uu galay ku dar meekay isla noqdeen afar waa yahay kasra meekay gashay ku dar halkeedi shanay isla noqdeen allahu musaayaa baa kay gashay laba laba shantii hore ku dar toddoba xadfu nuun baa kuu galay hal meeluu galay halkaa meel toddobadii hore ku dar sideeddii rafca ay gashay wey wax kale maaha sideeddii ubaa dhan kale loo rogay sideeddii la rafcinayay ubaa maanta nasbe loo bedelay saxiix icraabka afartii qeybi uu lahaa waa rafcu nasbu qafdun jasmi rafcun iyo nasbun ismi iyo ficli way wada lahaayeen soo ma ahayn khafdun iyo jasbunna way kala lahaayeen oo khafdun ismigaa gooni ule jasbunna ficligaa gooni so sidaa ma ahayn labadii ay wada lahaayeen calaamooyinkoodii baan hadda barannay labadii ay wada lahaayeen calaamooyinkoodii waan barannay o calaamooyinkaa meelaha ay galaanna waa barannay oo sideed meel keli wey saxiix waxaa noo dhiman oo keliya labadii ay kala lahaayeen khafdun iyo jasbun calaamooyinkooda iyo calaamooyinkaa meelaha ay gelayaan calaamooyinkan baa dhib nagu hayaaye meelaha ay gelayaan dhib weyn naguma hayaan maxaa dhacay waa sideedan unbay qaar ka qaadanayaan war kale ma jiro xataa sideedan ma wada gelayaan waayo khafdun ismigaa gooni ule soo ma aha mar hadduu ismi gooni u leeyahay lixdii ismiga weeye waxaa la khafdinaye labadii ficliga lama khafdinayo jasmunna ficli baa gooni ule mar hadduu ficli gooni u leeyahay waxaa la jasminaya waa labadii ficliye lixdii ismi jasmo laguma dhawaynayo keli marka waxaa muhima waa inaan baranna ama haddeer naga maqan waxa weeyaan khafdun iyo jasmun calaamooyinka ay leeyihiin bas meelaha ay gelayaan waa naqana saxiix insha allahu tacaala kuwaana waa qaadan doona bilahi tawfiiq sala allahu alay وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة walilkasrati kasra ay- walilkhafdi khafda ayuu u sugnaaday halaatu calaamaatin saddex calaamadood alkasratu hoos dhig ayaa u sugan walyaa-u ya-na way u sugan tahay waalfadxatu fadxana way u sugan tahay waxaan ku soo jirray baabu macrifati calaamati alicraab oo macnihii uu ahaa icraabkii afarta ahaa ee baabkii hore aan ku soo barannay calaamooyin uu leeyahay barashadooda ayuu baabkan ka hadlaya waxaan soo barannay rafca iyo nasba calaamooyinkoodii waxaan soo sheegnay rafca afar calaamadood inay lahayd damatun waawun alifun nuunun afartaa calaamadood siddeed meel inay kala gelayaan siddeeddaa meele ay kala galeen lix waa asmaa labana waa afcaal kadib waxaan soo bilownay nasba calaamooyinkii ay lahayd waxaana soo sheegnay nasba shan calaamadood inay leedahay fadxa iyo alif iyo kasra iyo ya iyo xadfu nuun shantaa calaamadood ee nasba ay leedahay waxaan soo sheegnay sideedii meele ay rafco calaamooyinkeeda kala galeen nasbe calaamooyinkeedina inay qaybsadeen oy kala galeenoo meel kale ayay waxba ka keenin fadxa waxaan soo sheegnay saddex meelood inay gashay waa ismi mufrada jamcu tagsiir ficil mudaaric idaa dakala calayhi naasib walam yattasil biaakhirihi shay waxaan soo sheegnay alif hal meel inay gashay baabu nasbe haddii la joogo asmaau lkhams kasra baabu nasbe marka la joogo hal meel ayay gashay jamculmu'anaf isaani ya baabu nasbe haddii la joogo laba meel ayay gashay tafniye iyo jamcu mudakaru saalim xadfu nuun hal meel ayuu baabu nasbe haddii la joogo galay afcaalu lkhams waa afcaashii nuunta lagu rafcin jiray umbaa nuunta gooyitaankeeda lagu nasbin marka waxaa la doonayaa sideeddaa meel inaad adiga soo kala saarto meel kasta markuu baabu rafco joogo waxa lagu rafcinayo iyo markuu baabu nasbe joogo waxa lagu nasbinayo inaad soo kala saartaa la doonaya mithaal al-ismu lmufradu baabu rafco haddii uu joogo maxaa lagu rafciyaa damma waa afartii damada lagu rafcinayuu ka mid yahay ismigaa mufradka laftiisa baabu nasbe marka uu joogo maxaa lagu nasbinaya fatxa saddexdii fatxada lagu nasbinayuu ka mid yahay tatniyo baabu rafco joogto maxaa lagu rafcin jiray alif waa halkii meele alifta ay gelaysa baabu rafca tatniyo baabu nasbe joogtaa xaggee waxaa lagu nasbiyaa ya oo ya-da labada meele ay gelaysa baabu nasba tatniya ka mid a sidaa inaad usoo kala saartaa la doonaya oo mid walba baabka uu joogo aada xifdiso oo aada garato oo haddii carabiga ah diini ha noqdo ama hayru diini ha noqdee haddii aad ku aragto waa inaad garan karto inuu rafcisan yahay inuu nasbisan yahay maala haddii aad ku aragto meelaha maxamed dani oo kale waa inaad garan karto inuu rafcisan yahay waayo waa taniya alifaa u dambaysa iyo nuun taniye alif iyo nuun ay u dambeeyaan khalaas uu rafcisan yahay walaa tacdu caynaaka walaa tamudanna caynayka laba aayadoo qur'aanigu walaa tacdu caynaaka caynaa wuu rafcisan yahay waayo alifaa lagu taagaya tasniya laba indhoodaa la sheegaya wuu rafcisan yahay calaamatu rafcada alifta weeye caynaa aayadda kalena maxay leedahay walaa tamudanna caynay wuu nasbisan yahay kanna waa labadii indhood laftooda un ee aayaddu marna rafcisay oo alif ku taagtay marna ay nasbisay oo ya ku nasbisay qad aflaxa almu'minuuna qad aflaxa almu'minuuna almu'minuuna jamcu mudakaru saalim oo rafcisan weeye calaamatu rafcadana wowda ay tahay waayo waaw baabu rafca marka la joogo laba meeluu gelayey jamcu mudakaru saalim iyo asmaa'u lkhams almu'minuuna wuu rafcisan yahay maanta calaamatu rafcadana wowda weeye liannahu jamcu lmudakari saalim mu'minuunan lafteeda baa baabu nasbe joogaad qur-aanka ku arki karta ina almuslimiina waalmuslimaati waalmu'miniina waalmu'miniina wuu nasbisan yahay calaamatu nasbadii away ya-da weeye waayo waa jamcu mudakaru saalim oo baabu nasbe joogo ya baa lagu nasbiyaa oo ya-da labadii meeloy gelaysa marka adigu inaad saa usoo kala saarto soo kala xidisaa loo baahan yahay halkani waxaan ka bilaabaynaa icraabkii afarta ah labaan ka soo baxnay kii saddexaad ayaan halkan ka bilaabayna kan saddexaad waxaa weeyaan khafdun ama jarrun waa isku macno labadaas khafdun jarrun ee khafda iyo calaamooyinkeedii ayaan halkan ka bilaabaynaa wuxuu yidhi musanifka khafda waxay leedahay saddex calaamadood khafda waxay leedahay saddex calaamadood kow kasratun oo hoos dhiga laba ya saddex fatxatun oo kordhiga saddexdaasay leedahay kasratun yaa-un fatxatun saddexdaa calaamo ayay leedahay khafda oo waxa alla wixii la khafdinayo kasraa lagu khafdini ama ya-baa lagu khafdini ama fatxa oo kordhigaa lagu khafdini waxaana muxaqaqood hubtaayoo soo xifdisay waxaa la khafdinayaa waa ismi oo keliya ficli kuma jiro labadii ficli kuma jiraan ee lixdii ismi unbaa la khafdin rabaa oo keliya walilkhafdi khafdo ayay u sugnaatay talaatu calaamaatin saddex calaamadood alkasratu hoos dhigayaa u sugan walyaa-u yaana way u sugan tahay waalfadxatu kordhigna waa u sugan tahay fa ama alkasratu kasrada fatakunu waxay ahaataa calaamatan calaamad ayaa waxay u noqotaa lilkhafdi khafd ay calaamad u noqotaa fii talaatati mawaadica saddex meelood ayay calaamad u noqotaa fi lismi ismigii almufradi mufradka ah ayay calaamad u noqotaa almunsarifi ee hoos dhiga aqbalayay wa jamci tagsiiri jamcu tagsiirna calaamad bay u noqotaa jamcu tagsiirkii almunsarifi asna hoos dhiga aqbalayay wa jamci lmu'anasi haweenka jamiciisina calaamad bay u noqotaa assaalimi ee nabadgalay khafda saddex calaamay lahaydee ki tii u hore waxay ahayd alkasratu ya-na way ku xigtay fatxana way u dambaysay ya-da iyo fatxada way imaanayaane kasruu soo hormariyey wuxuu yidhi kasro baabulkhafda haddii la joogo saddex meel ayay gashaa saddexdan meel u fiirso baaburafca markii aan joognay damma afar mawdicay gelaysay saxiix baaburafca haddii aan joognay damma meeqay gelaysay afar meelood afartaa meel saddex ismi bay ahaayeen halla ficli buu ahaa ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay kaa ficli buu ahaa soo ma ahayn kaa laba khafdiya ee ka saar saddexdii kale wey waxa kasro lagu khafdin rabo waa ismi mufrada jamcu tagsiir jamcul muanasi saalim saddexdaasaa kasro lagu khafdinaya intaa waa iska waadi ismi mufrad jamcu tagsiir jamcul muanasi saalim saddexda ayaa waxaa lagu khafdinayaa kasro waayahay saddexdan kasro marka lagu khafdinayo labada hore waa ismi mufrada iyo jamcu tagsiir musanifka wuxuu raaciyey almunsarif mid walba ismi mufrad almunsarif jamcu tagsiir almunsarif almunsarif dantee ka leeyahay almunsarif wuxuu ka leeyahay iyo ujeeddada waxa weeye ismiga mufradka ah ama jamcu tagsiirka qayb ka midoo waxaa jira in la hoos dhigaba aan yeelaynin ismi mufradoo waxaa jira weligii aan la hoos dhigi karin weligii sida axmed oo kale axmed weligii lama hoos dhigi karo axmediin weligaa diin islaamka uma arkaysa axmediin wax jira maaha lama hoos dhigo waayo ismigan mufradka ayaa wuxuusan yeelayninba wuxuusan aqbalaynin in la hoos dhigo oo muxuu ku diiday in la hoos dhigo mar baan ogaan doonnaa insha allahu tacaala waxyaaba waxaa jira ismiga in la hoos dhigo u diido mar dambaa la ogaanaya insha allah ismiga ee hoos dhiga aan aqbalaynin maa laa yansarif baa la yidhahdaa magaciisa maa laa yansarif waa shay aan la hoos dhigi karin waa ismi aan la hoos dhigi karin jamcu tagsiirka sidoo kale wuxuu leeyahay qeyb aan la hoos dhigi karin jamcu tagsiir qayb aan la hoos dhigi karin buu leeyahay sida masaajida masaajidi lama yidhaahdo masaabiixa aayad qur-aan ayaa waxay tahay yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba soo ma ahayn min xuruufulkhafday ka mid tahay waxay gasho inay khafdisaan oo kaba maxaariibana waa kordhiganta maxaa dhacay maxaariibaadan hoos dhiga aqbalay maba aqbalayso waxbaa u diiday jamcu tagsiir aan hoos dhiga aqbalaynin weeye maa laa yansarif baa la yidhaahdaa ee ismiga mufradka ah ee kasre lagu khafdinayo iyo jamcu tagsiirka kasre lagu khafdinayo labadaba mid walba waxaa loo shardini hoos dhig waa inuu aqbalayo kasrada waa inuu aqbalayo markaa weeye halka kasre lagu khafdinayo kasre hadduusan aqbalaynin sidee la yeelayaa baabulkhafdana uu joogo kordhigaa lagu khafdin rabaa wuu soo socdaa ee hoos dhig waxaa lagu khafdinayaa ismiga mufradka iyo jamcu tagsiir mid walba markaa hoos dhiga uu aqbalayo oo haddii aan soo soconnay baaburafca ama baabunasb ma aanan soo dhihin damada waxaa lagu rafcini ismi mufrada oo damo aqbalayo jamcu tagsiir damo godaal aqbalayo ama baabunasba haddii aan soo soconnay ma aanan soo dhihin fatxa waxaa lagu nasbinayaa ismi mufrad oo kordhig aqbalayo jamcu tagsiir kordhig aqbalaya ma aanan soo dhihin maxaa u dhihi wey maba jiro ismi mufrad iyo jamcu tagsiir aan godaal iyo kordhig aqbalaynin maba jiro ismiga mufradka weligii waa la godin karaa ismiga mufradka weligii waa la kordhigi karaa jamcu tagsiir weligii waa la waa la godi karaa jamcu tagsiir weligii waa la kordhigi karaa ee ismiga mufradka iyo jamcu tagsiirka baabulkhafda marka la joogay qaar ka mid a hoos dhiga diidayaan kuwaa hoos dhiga diiday hoos dhig laguma khafdinaya wax kalaa lagu fatxa lagu khafdini ee ismiga mufradka ah ee kasrada lagu khafdinayo waxaa shardi ah munsalif waa inuu yahay munsalifna waxaa loo jeedaa hoos dhig waa inuu aqbalayo jamcu tagsiirka kasrada lagu khafdinayo waxaa shardi ah munsalif waa inuu yahay musanifna waxaa loo jeedaa hoos dhiga waa inuu aqbalay sidaa u galo amaa jamcu mu'anasa saalim weligii baa hoos dhig waa aqbalaya isagu dhib male ama alkasratu fatakunu kasradii waxay noqotaa calaamatan calaamad ayaa waxay u noqotaa lilkhafdi khafday calaamad u noqotaa fii alaaati mawaadica saddex meelood ayay calaamad u noqotaa fi lismi lmufradi ismigii mufradka ah ayay calaamad u noqotaa almunsarifi ee hoos dhiga aqbalaya in la hoos dhigo yeelayay sida muxamediin oo kale muxamediin axmed buu ahaa kii hoos dhiga a diidaye muxamed ma diidayo muxamediin muxamedin makfudun wa calaamatu khafdihi kasratu daahiratu fi akhirihi muxamedun lafdigani makfudun makfudun waa la khafdiyey majruurun haddii la yidhahdana waa lamid waa la khafdiyey waa la jeray wa calaamatu khafdihi inuu khafdisan yahay waxaa la tusinayaa kasratun hoos dhig daahiratun ka muuqata fii aakhirihi dabayaaqadiisa ka muuqata oo kasre maxaa loogu khafdiyey liannahu ismun mufradun munsarifun intaasaad raacin liannahu ismu maxamed waa ismi mufradun hal mufradah munsarifun hoos dhigana aqbalayo in la hoos dhigana aqbalayo saxiix jamcu tagsiirkana waa lamid waxaad leedahay rijaalin rijaalin wainahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin rijaalin makfuudun wa calaamatu khafdihi kasratu daahiratu fi akhirihi لأnنه جمع تكسيr المنصرف مaعnaheedi wuxuu noqonayaa رiجاaل مkفوض waa la khفdiyey وعaلاaمaة khفdihi in la khفdiyeyna waxaana tusinaya kasraة hoos dhig ظاahiraة ka muuqata فيi آakhirihi meesha ugu dambe oo maxaa kasre loogu khفdiyey لأnnahu rijaal lafdigan rijaala jaمع taksir waa jaمع taksir almunsarifu ee hoos dhig aqbalayo waa jamcu tagsiir hoos dhig aqbalayo saxiix waka في الاسم المفرد اسم المفرد أي علامة النقطة المنصرفة هي وسيلة قبلية هي وجمع التكسير جمع التكسيرنا علامة بيع النقطة المنصرفة هي وسيلة قبلية هي وجمع المؤنث السالم هوينك جمع عيسي نبات قلي هوينك جمع عيسي نبات قلي دمانتي هوسي وأقبل يا أصل دمانتي سيدا درت المصنف المنصرف مراعين وواحد لا هاي هندات زينبات مسلمات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مخفوض وعلامة خفضه كسرة ظاهرة في أخيه لأنه جمع المؤنث السالم مسلمات لفظ مخفوض ولا خفي وعسرية كسرة ظاهرة في آخره خوش نكتب دبيا قديس السارة إيه كم وقت ولم لأنه جمع المؤنث السالم كسرة وحلو خفضية وجمع المؤنث السالم وأمل يا ويادي فتكون وحياها علامة علامة هي وحي النقطة للخفض خفض علامة النقطة في ثلاثة مواضع سدح من الأحلى علامة النقطة في الأسماء المقعية الخمسة هي شنطها وفي التثنية التثنية والجمع جمع مذكر الصالح وعن إذا خفض سدح على إلى كسر إيه فتح يا كسر وقصوا بحنا وسدح ميلا يقش طلبات وحويا اليوم يا باب الخفض مركي أي جوكتو يا باب الخفض مركي أي جوكتو وحي قشا سدح ميلا محيهن الأسماء الخمسة مقعيدي شنتاها والتثنية لبدي مقعي لسو دري iyo waljamcu jamca wuxuu u jeedaa jamculmudakar saalim ragga jamiciisii nabadgalay saddexdaa marka la khafdinayo yo ayaa lagu khafdini saddexdaa waxaa u horeeya alasmaau alkhamsatu magacyadii shantahay yaa yaqaana magacyada shantaha aye saxiix abuuka aquuka xamuuka fuuka duumaali magacyada shantaa baabu rafca markii aan soo joognay waaw ayaan ku rafcinay oo jamcu mudakaru saalim iyo asbaabulkhamsa waawaa gelaysa sooma ahayn abuuka aquuka baabu nasba haddii aan soo maraynayna kor waxaa lagu nasbinayay alif oo abaaka aka ina abaana oo annaga ilahay sooma aha baabulkhafda marka la joogo asbaabulkhamsahani ya baa lagu khafdin oo abiika akhiika xamiikaad leedahay saxiix waayahay asmaau lkhams yaada inta meelay gasha baabulkhamsa ka labaadna waxaa weeye ataniyatu taniyadii baaburafca markii ay joogtay alif lagu rafcinayo muxamed daani aan lahayn baabunasbe markii ay joogtayna ya lagu nasbinaye muxamed deyni aan lahayn maanta oo baabulkhafda ay joogtana baabunasbihii buu lamid yahay oo yabaa lagu khafdin yadii lagu nasbinayay mid lamidaa lagu khafdini oo muxamed deyni soo ma ahayn baabunasbaha muxamed deyni unbuu haddana ku imaanay baabulkhafdi oo maxaan ku kala garanaya mar dambaad ogaan doonto waxaad ku kala garanay insha allahu tacaala saxiix waxaa ku yimid jamcu mudakaru saalim baabu rafca haddii aad joogto maxaad ku rafcinaysay jamcu mudakaru saalim waaw isaga iyo asbaabul khamsa waa lagu wada rafcin jiray soo maahayn oo wuxuu ahaa muxamaduuna muxamaduu waawdaasa calaamatu rafca ahayd baabu nasba haddii uu joogayna yabaa lagu nasbinaya oo taniyada iyo jamcu mudakar saalim labadaba yabaa nasbinaysa oo wuxuu ahaa maxamed diina maanta oo baabulkhafda uu jooga waxaa lagu khafdinay yadii lafteeda yadii lagu nasbinaya ya lamidaa lagu khafdin oo maxamed diina unbaad leedahay sidii nasbihi oo kale maxaa lagu kala garanaya iyadana waa la ogaan doonaa insha allahu tacala waxaa lagu kala garanaya wan isla fahanay saddexdaa meel baabunasba hadii la joogo baabulkhafda haddii la joogo yabaa gasha alasmaau lkhamsa magacyadii shanta ahaa iyo wataniyatu labadii magacee la isku daray iyo wajamcilmudakari saalim ragga jamciisii nabadgalay saddexdaa baabunasb baabulkhafda haddii la joogo yabaa lagu khafdini waamalyaa u yaada fatakunu waxay ahaataa calaamatan calaamad ayaa waxay u noqotaa lilkhafdi khafday calaamad u noqotaa fii alaaati mawaadica saddex meel dhexdeed ay calaamad u noqotaa fi lasmaa'i magacyadii alkhamsati ee shantaha shantii magacee la isla yaqaanay oo abuuka aquuka aan dhihi jiray qaala abuuhum abuu وقاسها الرفعية علامة رفعة هذه أي كو إن أبانا أبا ألف تلقوتك علامة النصب دي باب النصب ألف ألقو نصبين وأنا جيني سماهين باب الخفضة هذه اللي جوغنا إياه ألقو خفضين ارجعوا إلى أبيكم ارجعوا إلى أبي أبي مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة أبي مخفوض أبي ولا خفضه وعلامة خفضه إن لخفضيين وحا تصالين يا الياء أبي يا كجرتا تصالين ويا محل خفضه لأنه اسم من الأسماء الخمسة ومقع مقعيدي شنطة هكذا مقعيدة شنطة باب الخفضة مركة أوجه ويا أبا خفضه والتثنية وفي التثنية لبدي مقعي اللي يسكو دري مركة لا خفضين يا أسنية أبا لغو خفضيني سيدة محمد ديني محمد ديني محمد ديني مخفوض محمد ديني ولا خفضه وعلامة خفضه إن أخفض سيهين وحنا تصالين يا اليوم محمد ديني يا سنة تصالين لأنه مصنن حيا له خفضه وتصنية لأنه تصنية وتصنية لما موقع لسكو دريوي لأنه مثنى لأنه تصنية واسكو معنى ولما موقع لسكو دريوي صدق ما والجمع جمع المذكر السالم علامات بي النقطة جمع المذكر السالم باب باب الخفضة هذه لا تشوفه يا بالو خفضين أسنا ووحد لنا محمد دينا محمد دينا مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه جمع المذكر السالم محمد دينا مخفوض محمد دينا ولا خفضي وعلامة خفضه إن خفضيين وحنا تصالين إياه اليوم يابا أضم بيسانا تصالين لأنه جمع مذكر سالم وجمع مذكر سالم يابا لغو خفضيايه وأما الفرحة فالحلة فتكون وحيها علامة علامة إلى الخفض خفض النغتا في الاسم الذي اسمه لا ينصرف عن هوسك بأقبليه خفض وحي لهيد سدح علامات waxay ahaayeen kasre iyo ya iyo fadxa kasre waa soo sheegnay saddex meel ayay gashay ismi mufrad oo munsarifa jamcu taksiir munsarifa iyo jamcu muanafu saalim yana waa soo sheegnay saddex meel ayay gashay alasmaa lkhamsatu watahniyatu wa jamcu lmudakari saalim ee waxaan noo dhimanoo weli ana sheegin alfadxatu baabulkhabda haddii la joogo fadxa intay gashaa hal boos bay gashaa hal boos booskaa muxuu yahay اسمك ما لا ينصرف كه الاسم الذي لا ينصرف لفظك معنيه سيا قرنية هيا صحيح اسمك أن هوس نجا أقبليني الاسم الذي لا ينصرف معنيه وحويان اسمك أن هوس نجا أقبليني مرك الله خفضنا يكر نجا يا لو خفضين ومحل النهي أحمد مثال مررت بأحمد تري مررت بأحمد أحمد مخفوض وعلامة خفضه فرحة ظاهرة في آخره لأنه اسم لا ينصرف أحمد مخفوض لفظ أحمد ولا خفضه وعلامة خفضه إن لا خفضيين وحنا تصنيا فرحة ظاهرة في آخره كورنيجا دبياتي سسارا أيانا تصن وكورنيج محل خفضيه لأنه اسم لا ينصرف واسم أن هوصدق أقبلين واسم أن هوصدق أقبلين فرحة باب الخفضة هذه اللي جوا هل ملقى شيء اسمي هوصدق أن أقبلين أيا فرحة لو خفضية هل كوحن كقبحني خفض على موينكيني هرينا وحنوص الشكني رفعي النصب على موينكوني وعلى موينكا وحي قلين سديد ميرون sideedaasi lix ismi bay ahaayeen labana ficli bay ahaayeen lixdii ismiga ahayd iyo labadii ficliga ahayd marka la isku daro sideed bay isla noqdeene baaburafca haddii la joogay sideedaba waa la soo rafciyey mid walba wixii lagu rafciyeyba waa soo baranaye baabunasbe haddii la joogayna sideedaba waa la soo nasbiyey mid walba wixii la doonaa lagu nasbiye waa soo baranay soo dhag maaha baabulkhafda haddii la joogo waxaa la khafdinayaa waa lixdii ismiye keli ah labadii ficli lama khafdiyo sidaa darteed hadda kuma aadan arkaynin fi lficli lmudaaric ama fi lafcaali lhamsati ma ku jire bawlkhafda ma ku jiri waayo ficli lama khafdiya waxaa la khafdinaya waa lixdii ismiga ahayd soo dhag maaha bal aan fiirino inay lix yihiin iyo inay ka yar yihiin iyo inay ka badan yihiin khafda saddex calaamay lahayd kasre iyo ya iyo fatxa soo ma ahayn kasre meeqay gashay saddexay gashay ya-na meeqay gashay saddexay gashay isku dar waa lixdii waa naga dhammaatay fatxana meeqay gashay hee wixii toddobuu naga noqday lix isbi un baana doonaynee se wax dhowdeen saxiix wana u fahamteen meesha bushiga ku jira waa fahamteen waxaa la doonaya ismiga inuu ismiga la khafdinayaa inuu noqdo lix ismi oo keliya waayo waxaan soo baranay baabu rafca waxaan kusoo baranay waxa la icraabo dhan marka laisku daro sideed keliyay ahaayeen sideeddaa laba ficli bay ahaayeen oo lama khafdiyo lixdii kalea la doonaya in la khafdiyo wixii inay lix noqdaanaan doonaynaye kasra saddex bay gashay ya-na saddex bay gashay lix baabay isku noqdeen fadxana hal ay gashee toddobay ku noqotay soo dhag maaha kan toddobaad xaggee ka yimid u fiirso kan toddobaad kan toddobaad lixdan buu ka soo dhexbaxay meel kale kama imaanin kan toddobaad isagoo ka soo dhexbaxay weliba qoladii kasrada lagu khafdin lahaa saddexdii kasrada lagu khafdin lahaa ayuu ka soo dhexbaxay kan u dambee fadxada lagu khafdiyey oo sidee uga soo dhexbaxay hee ismigii mufradka ahaa iyo jamcu tagsiirka kasraa lagu khafdinayaa waxaan shardinay hoos dhig waa inuu aqbalayo soo maaha haddaba ismigii mufradka ahaa ee hoos dhiga aqbali waayey iyo jamcu tagsiirkii hoos dhiga aqbali waayey magac baan u bixinayoo maa laa yansarif aan u bixinay soo maaha kaas maa laa yansarif aan u bixinay ama aladii laa yansarif aan u bixinay yaa fatxa lagu khafdiyo kii toddobaad noqday kan toddobaad ee kasr fatxada lagu khafdinhayo waa ismi mufrad iyo jamcu tagsiiru wax kale maaha waa ismi mufrada iyo jamcu tagsiir keliya marka ismigii mufradkaa laba u qaybsamay mid kasra aqbalay midaan aqbalaynin jamcu tagsiirkii ayaa laba u qaybsamay mid kasra aqbalay midaan aqbalaynin kii kasrada aqbalaya kasraan ku khafdinay kii aan aqbalaynina fatxaan ku khafdinay meel kale marka kaba uusan imaanina ismi mufrad iyo jamcu tagsiir buu ka yimid waa lixdii un misla fahmay siday lixdii ku yihiin ya waa la isweydiini waaya haddii la fahmay insha allahu tacaala wliljazmi jazme ayuu u sugnaaday calaamataani laba calaamadood asukuunu walxadfu asukuunu reebitaan ayaa usugan iyo walxadfu xadaf icraabka afar qeyb ayuu u qeybsamay rafcu nasmu khafdun jazmu soo ma ahayn rafcun calaamooyinkeedii waa soo baranay afar bay ahaayeen sideed meel bayna galeen nasbunna calaamooyinkeedii waa soo barannay shan bay ahaayeen sideed meel bay galeen ayaguna sideeddii ubay galeen khafdun calaamooyinkeedii waa soo barannayoo saddex bay ahaayeen lix asbaa keli ayay galeen hal isbiyaa la kala laba isbiyaa la kala qaaday oo mid kale laga soo dhex saaro sidaa toddoba ku noqday soo dhag maaha jazmaa noo dhiman jazma laba calaamadood keli ayay leedahay jazma waxay leedahay horta waxaa la jazmiyaa waa ismi oo keliya waxaa la jazmiyaa waa ismi he maxaa la jazmiya ficliyaa la jazmiyaa ismi lama jazmiyo saxiix wey waxaa la jazmiyaa waa ficl iyo ismi lama jazmiyo saxiix lixdii asmaada ahayd lama jazmiye xagga u tog waxaa la jazmin rabaa dunya marka labadii ficli unbaan rabnaa inaan jazmino ficil mubaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay iyo alafcaalu lkhamsatu labadaasaa la jazmin rabaa soo dhag ma aha jazmadu laba calaamay leedahay marka asukuunu oo reebitaan iyo walxadfu in wax la gooyo in in la sukuuniyo aakirkii la reebo xadaf waa gooyaan iyo kelima xaraf ugu dambeeyey in la tuuro labadaa mid ubaa lagu jasminaya waliljazmi jazma ayuu usugnaaday calaamataani laba calaamadood asukuunu sukuun ayaa usugan walxadfu xadafna wuu usugan yahay faama sukuun sukuunka fayakuunu wuxuu ahaadaa calaamatan calaamad ayuu liljazmi jazma u noqdaa fi ficli mubaarici ficli mubaaric dhexdiisu calaamad u noqdaa ficligii mubaaricee asaxiixi laakhiri dabayaaqada ka fiyooba u fiirso jazma laba calaamay leedahay kan u hore waxa weeyaan alficlu lmubaaricu ficil mubaaric ficli horta waxaa la yidhaahdaa hoosha la qabtay ko mubaaricna waxaa la yidhaahdaa hooshaa la qabtay wax hadda taaganoo hadda la qaban haya marka ay tahay ama hadda kadib la qaban doono wax lasoo dhaafay waa inayan ahayn hadda wixii taaganee la qabanayo iyo hadda kadib wixii la qaban doono kelimada tusini ayaa ficlu mudaaricu la yidhaahdaa waxaana lagu yaqaanaa musanifkaaba keeni doonaaye afar xaraf mid unbaa aw- bilowga laga gelini alif nuun ya ta afarta xaraf mid unbaa bilowga laga geliyaa oo adribu waad leedahay adribu ama nadribu ama tadribu ama yadribu kaasaa ficil mudaaric la yidhaahdaa ficligaa mudaaric ayaa wuxuu u qaybsamayaa ficil aakhirka wax laga laga lagaga daba dejiyey iyo ficli aan aakhirka waxba lagaga daba dejiyey ficliga mudaaric halka sukuun lagu jasminayaa laba shardi ayaa loo shardin hal shardi uu sheegay musanif ma hal laxtaa ma sheegin soo ma aha ha hal shardi uu sheegay hal shardi uu sheegay hal shardina wuu ka tegay laba shardi ayaa loo shardin ficil mudaaric laba shardi haddii laga helo sukuun ayaa lagu jasminaya aaqilka waa la reebi labadaa shardi mid musanifkaa sheegay oo asaxiixi alaakhiri buu yidhi aaqilka waa inuu kafiyow yahay ko ka labaadna waxa weeye alladii lam yattasil biaakhirihi shay aaqilka waa inaan waxba lagala xidhiirinin labadaa shardi ayaa la shardin ficliga mudaaric oo aaqilka aan waxba lagala xidhiirinin saxiixulaakhirna ah marka la jasminayo sukuun ayaa lagu jasmiyey waxaa isweydiina saxiixulaakhir maxaad ujeedaa saxiixulaakhir maxaad ujeedaa saxiixulaakhir waxaa la yidhaahdaa lafdiga macnihii horta waxaa weeyaan saxiixulaakhiri dabayaaqaduu ka fiyow yahay dabayaaqada ayuu ka fiyow yahay wey lafdiga macnihii waayahay dabayaaqaduu ka fiyow yahay maxaad ujeedaa waxaa loo jeedaa ficliga xuruuf isu timid weeye xuruuftan isu timidaa tirini xarafka ugu dambeeya xuruuftan xarafka ugu dambeeyu ficliga ku dhammaaday waa inuusan noqonin waawun yaa-un alifun saddexda midan waa inuusan noqonin miaal aan ku siiyo yafcalu maxaa u dambeeya laam ayaa u dambeeya saxiixulaakhir weeye waayo waaw iyo alif iyo ya midna uma dambeeyaan yafcalu yadcuu maxaa u dambeeya muctalulaakhira la yidhahdaa kaas muctalulaakhir aakhirku ka jiran yahay waayo waawaa u dambeeya yarmii maxaa u dambeeya yaa u dambaysaa muctalulaakhir waay saxiixulaakhir maa aakhir kama fiyo waa ka jiran yahay yakhshaa maxaa u dambeeya muctalulaakhira la yidhaahdaa alifaa u dambaysa ee waxaa la doonayaa saxiixulaakhir waa inuusan waaw iyo ya iyo alif midna u dambaynin waa ficliga xuruuftiisa marka la fiiriyo lama rabo ficliga xuruuftiisa marka ay dhammaato kadib haddii waaw iyo ya iyo alif lagu dabadaro kuwaa muctal kama dhigayaan yafcalu maxaa u dambeeya laamta haddaad waaw ka dambaysiiso oo yafcaluuna aad tiro kaas muctal ma aha ee waxaa la rabaa ficliga xuruuftiisa isaga u wato oo uu ka kooban yahay xarafka ugu dambe waa inuusan waaw noqonin ya noqonin alif noqonin marka ayuu saxiixulaakhir yahay waxaana lagu jasmini sukuun yalidu yalidu maxaa u dambeeya muctalulaakhir waayo soo maha yalidu soo muctalulaakhir maaha ee muxuu yahay saxiixulaakhir waayo waa ruti aakhirka waa ka fiyo waayo daalaa u dambeeya uma dambeeyo wow iyo alif iyo ya daalaa u dambeeya soo maha yalidu lam gelibal lam yalid aayad qur'aan ayay noqotayba lam yalid yalid wakaa sukuuna lagu lagu jasmiyey oo waxaad leedahay yalid ficlun mudaaricun yalid waa ficil mudaaric majzuumun waa la jasmiyey waa calaamatu jasmi inuu jasmisan yahayna waxaana tusinayaa asukuun alظaahiru fii aakhirihi sukuunka aakhirkiisa ka muuqda oo sukuun maxaad ugu jasmisay liannahu ficlun mudaaricun صaxiixu اlaakhiri lam yatasil biaakhirihi shay liannahu ficlu mudaaricu waa ficil mudaaric saxiixulaakhiri dabayaaqadana waa ka fiyow yahay lam yatasil biaakhirihi shay aakhirkana waxba loogama dabadejinin waxaa la diidanya waa ogaan doonaaye ficliga laba sharti haddii laga helo ficliga mudaaric saxiixulaakhir waa inuu yahay lam yatasil biaakhirihi shay aakhirka waxba waa inaan looga dabadejin macnaa afcaal khamsa waa inuusan noqonin labadaa sharti haddii la helo sukuun ayaa lagu jasmini war kalena ma jiro faama sukuunu sukuunka fayakunu wuxuu ahaadaa calaamatan calaamad ayuu liljasmi jasmo u noqdaa fi lficli mudaarici ficli mudaaric dhexdiisu calaamad u noqdaa ficligii mudaarici asaxiixi aakhiri aakhirka ka fiyoobaa oo xarafka ugu dambe uusan ahayn waw iyo alif iyo ya waxaad shardi labaad uga dhigi alladii lam yatasil biaakhirihi shay aakhirka waxba waa inaan laga raacinin wa ama alxadfu xadafka fayakunu wuxuu ahaadaa calaamatan calaamad ayuu liljasmi jasmo u noqdaa fi lficli mudaarici ficli mudaaric almucta liaakhiri aakhirka ka fiyo almucta lilaakhiri aakhirka ka jiran iyo wa fi lafcaali alkhamsati afcaashii shanta ahayd allatii afcaashii rafcuhaa rafcinteeda bihabaati nuuni nuun sugideeda ay ahayd waxaan idhi jazma laba calaama ayay leedahay asukuunu walxadf sukuun waa soo aragnay hal meeluu galaa halkaa meel muxuu ahaa ficil laba sharti laga helay ficil mudaarico laba sharti laga helay saxiixulaakhir iyo afcaalulkhamsa waa inuusan noqonin soo ma ahayn xadaf baabuljasme haddii la joogo xadaf laba meeluu gala horta xadaf waa wax la gooyo soo maa laba meel ayuu galaa labadaa meel waa kube sukuun markii aan mudaarica ku jasmin rabnay laba shardi aan shardinay soo maaha labadaa shardi kii laga waayo ayaa xadafka ku jasmin ficil mudaaric saxiixulaakhir soo maana dhihin saxiixulaakhir haddii laga waayo muctalulaakhir uu noqdo kowdhe afcaalulkhamsa waa inuusan noqonin soo maanan dhihin iyo afcaalulkhamsa hadduu noqdo labadaasi xadafaa lagu jasmiyey oo ficliga mudaaric saxiixulaakhir hadduusan noqonin waa haddii waw iyo alif iyo ya mid unu u dambeeye marka la jasminayo xarafkii ugu dambeeye oo wawda ahayd ama alifta ahayd ama ya-da ahayd aan meesha ka tuuray waa xadfayna miaal aan ku siiyo yadcuu ficligaa muxuu yahay ficligaa mudaaric muxuu yahay muctalulaakhir waa waa u dambeeya saxiix yadcuu waa waa u dambeeya soo maaha yadcuu marka la jasminayo maxaan leenahay yadcu waawdii aan tuuray waman yadcu maca allaahi ilaahan aakhara soo maha aayad qur'aan mise waman yadcuu maca allaahi wey aayadu waman yadcu waaye cayngoodana u dambeeya soo maaha wman yadcu maca allahi yadcu ficlu mudaaricu majzuumun wa calaamatu jasmihi xadfu lwaawi liannahu muctalu laakhir yadcu waa ficil mudaaric majzuumun waa la jasmiyey wa calaamatu jasmihi inuu jasmisan yahay waxaana tusinaya xadfulwaawi wawdiyaa la gooyey yadcu wawdeediyaa la gooyey oo wow gooyitaankii maxaa loogu jasmiyey liannahu muctal aakhir ficligan mudaarica muctal aakhir liannahu ficlu mudaaricu muctalu aakhir waa ficil mudaarico aakhirka ka jiranaa wow kaga jiranaa saxiix soo waadix maahan yakshaa waxaa u dambeeya yakshaa soo maahan marka la jasminaya aliftii aan goyni yaksha ayaan leenahay walam yaksha ila allah aayad qur'aani soo maahan walam yaksha yaksha ficlun mudaaricun مجزوم علامة جزمه حذف الألف لأنه معتل الآخر يخشى فعل مضارع مجزوم ولا جزمي وعلامة جزمه إنه جزم سيئة وحنا تسينية حذف الألف ألف تي ولا قوي لأنه معتل الآخر وفعل مضارع آخر كجرنا صحيح فعل مضارع آخر كجرنا marka la jasminayo waxaa lagu jasmini xadfu xarfilcilati xarfulcillihiioo la gooyo wawda iyo alifta iyo ya-da xarfulcillo la yidhahdaa xarfulcillihioo meesha laga gooyo waa hal boos oo xadaf uu galay baabuljasme joogo laba boos uu galaayo booska kale waxa weeyaan alafcaalu alkhamsa alatii rafcuhaa bihabaati nuun afcaashii shanta ahayd ee marka la rafcinayo nuun lagu rafcin jiray maanta marka la jasminayo nuuntiyaa meesha laga tuuri miaal yafcaluuna maxaa u dambeeyey nuunaa u dambayso calaamatu rafco u ahayd oo baaburafco markii aan soo marayna waxaan lahayn yafcaluuna ficlun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi annuunu liannahu ficlu min alafcaali alkhamsati soo sidaa maanan lahayn maanta maxaan leenahay yafcaluu nuuntiyaa meesha ka tuuray yafcaluu فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا تفعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة تفعلوا فعل مضارع تفعلوا وفعل مضارع مجزوم وانا لا جزمية وعلامة جزمه إن لا جزمية وحنا تصالينا يعني حذف النون نونتا لقى قوي نونتا ماشي لقى قوي ayaa waxaynoo tusaalayni ficligan inuu jasmisan yahay oo nuun gooyitaankeeda maxaa loogu jasmiyey liannahu ficlun min alafcaali alkhamsati waa ficli afcaal lkhamsa ka mid ah afcaal lkhamsa marka la jasminayana nuun gooyitaankeeda ayaa lagu jasminay afcaal lkhamsa iyo asmaa lkhamsa iyay idinkaga iska ekaani afcaal lkhamsa waa ficil asmaa lkhamsana waa asmaa ismi wey shaqada isku male ee waxyaaba kale ku kala bedelan yihiinna waa ogaan doonaa وأما الحذف حذف فيكون وحو هذا علامة علامة أي وحو النغضة للجزم جزمة في الفعل المضارع فعل مضارع أي علامة النغضة فعل المضارع المعتل الآخر دبيان هذا كجل هنا يو في الأفعال أفعال أفعاش الخمسة أي شرطة هي التي أفعاش رفعها رفع تيدا بثبات نون نون تسويد تيدا هي هي هل كوحا كنا بعضهم كجل جبيني baabkii naxwo o dhan marka la isku daro ugu muhiimsanaa naxwo o dhan baabkii ugu muhiimsanaa wey baabkani haddaad fahamto insha allahu tacaala naxwada kale oo dhan ku daba kaxee wey waayo naxwada laba arrimoodba bay sideedaba ka kooban tahay naxwo o dhan kelimada la icraabayo iyo waxa lagu icraabo taa waa qayb iyo icraabka waxa keeno wixii mebniya xagga udhig mebni wax la yidhahdaa jiraaye kelimadan la icraabayo iyo waxa lagu icraabo waa hal qayb iyo qaybta labaad oo ah icraabkaa waxa keenayo kelimada la icraabayo lafdigaa macnaheeda yaa sheegi karaa kelimada la icraabayo haye sax kelimada aakhirkeeda isbabedelayo soo maaha ko kelimada aakhirkeeda isbedelayo la icraabayo iyo waxa lagu icraabo labadaasi baabkanaa ka shaqeeya hal kelima oo la icraabo iyo wixii lagu icraabi lahaa yuu ka tegay ma jiro kelimooyinka la icraaboo dhan marka laisku daro waa sideed waxa la icraaboo dhan waxa icraab la yidhahdo dhan marka laisku daraana waa afar rafca iyo nasba khafda iyo jazba iyo calaamooyinkii ay lahaayeen oo soo baranay saxiix kelimooyin la icraaboo dhan adduunyada waxa yaallaa waa sideedda oo keliya icraabka galee dhan marka laisku daraana waa afarta iyo calaamooyinkoodii saxiix afar iyo calaamooyinkoodi afartaa iyo calaamooyinkooda lafteeda marka la kala tiriyo laisku daro afar iyo toban iyo afar lagu dare siddeed iyo toban keliyay noqonayaan icraabka siddeed iyo toban weeye isaga laftii rafcun iyo nasbun iyo khafdun iyo jadmun kuwii waa weynaa weeye oo carruurta dhalay carruurtii ay dhaleenna afar iyo toban ay isku noqonayaan see u noqonayaan rafca meeqaay meeqaa calaamoy lahayd nasbana meeqay lahayd ku dar khafdo meeqay lahayd oon kusoo marnay saddex ku dar laba iyo toban dhe jazbo meeqay lahayd ku dar afar iyo toban somaha iyo rafca iyo nasbe iyo khafdihii waaweynaa ku dar afartii sideed iyo toban sideed iyo tobankaa weeye icraabka laftii meelaha ay gelayaanna waa sideed keli ah khalaas wax la icraabo iyo icraabka lagu icraabo kuu dhiman lama arko weligaa dhima ilaa alfiyatu bnu maalik haddaad wado ilaa naxwada meesha ugu dambe kitaabu siba wey haddaad haysato waxa la icraabaa waa sideedda icraab waxa la yidhaahdo dhanna icraabka waaweynoo afar ah iyo ilmihiisiyo afar iyo toban noqdeen bas wax kale ma jiro maxaa kaa maqan marka waxaa kaa maqan icraabkan caamilkii keenayay keliyaa kaa maqan haddeer oo marka aan leenahay waa la rafciya rafcadan yaa keenay waa la nasbiye nasbada yaa keenay caamilkii keenaya keliyaa kaa maqan ma fahamteen baabkan marka wuxuu muhim u yahay saddex arrimood oo naxwada muhim ah laba ka miduu ka shaqeeyey oo ah alicraabu wa calaamaatuhu kow wlmucrabaat icraab iyo icraabka meeluhu gelaya la icraabayay intaa ma fahmi adaa marka waxaa lagaa doonaya inaad tidhaahdo talow sideeddii la icraabayay maxay ahaayeen ismi gufra jamcu tagsir jamcu maanafusaani ficil mudaarican aakhirka waxba lagaa lagaga dabada jirin jamcu dakarusalim asmaa lkhamsa tatniya iyo afcaal lkhams sideeddaas soo maahanaa sideeddii horta sida faatixadoo kale u xifdi marka aad xifdiso sideedii kolba mid soo qabo waxaad tidhaahdaa jamcu mu'anatu saalim talow baabu rafca markuu joogay maxaa lagu rafcin jiray ضمى لو رفعنا باب النصب هل بيجوا غير محل لو نسبين جري كسرى لو نسبيني فتحة ما جرتو كسرى لو نسبيني كسرى لو نسب يا باب النصب جمع مؤنث سالم سوى كسرنا هل ميرا جري باب النصب وحورا جمع مؤنث سالم هي كالم باب الخفض هدي وجوا غير محل لو خفضني كسرى لو خفضني هذا باب الجزمة هدي وجوا غير محل لو جزمني ما بقشوا اسمي وين صحيح أفعال الخمسة وباب رفع جوه محل لو رفعني نون لو رفعني باب النسبة هدو جواب محل ونسبنية حذف النور لو نسبية باب الجزمة باب الخفضة هدو جواب أو الخمسة محل وخفضنية ما بقى الشوط وفعلية باب الجزمة هدو جواب محل وجزمنية حذف النور لو نسبية هذا اللي دوري يا مركب مد والبا قولني انت وصو غلطه ضمان اعرابك ان الله مريسته وحي جلي iyo waxa jeliyin aad kala garato iyo waxa gelaya calaamooyinkiisa waxa ay yihiin sawaabix ma marka baabka hala soo xifdiyo insha Allah ta'ala wabillahi tawfiq sallallahu alayhi